halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shaniyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka f m-ka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axadda bisha maajna waa siddeed sannada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed colaad xasan
meel kastoo ay joogaan iyo heer kastoo ay yihiinba gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaana ku hambalyaynayaa maalintan caalamka oo dhan uu ku adkeeyey inay tahay maalintii haweenweynaha adduunka kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabadda maalinta haweenka adduunka si gaara ugu hambalyeeyey haweenka soomaaliyeed warbixinayaan idinka hayna walaysin dilohaytan owlaadingu walaysin dilohaytan walaanyogin waay gabrooyinga dilohaytan ahyaayinga dilohaytan haqmee walaysin suubilohaytan marka waylena halku horseeda kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed oo isaguna munaasabadda siddeedda maaj ka hadlayey qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah magaalada nairobi oo uu maanta ka furmay shir ay martigelinayso safaaradda maraykanka ee nairobi oo ay isugu imaanayaan ganacsato soomaaliyeed maalgashadayaal iyo hay-adaha caalamiga ah barnaamijka wicitaanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka baarayaasha dalka maleysiya ayaa maanta waxada soo saaray warbixin kooban oo ku saabsan diyaaraddii m h ee la waayey sannad ka hor taas oy saarnaayeen rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaasi madaxa guddiga baaraya diyaaraddaasi la waayey conson john ayaa sheegay in ujeeddada ugu muhiimsan ee baaritaankani uu yahay in lagu hortago shilal ama dhacdooyin kale oo mustaqbalka dhaca ra-iisul wasaaraha dalka maleysiya najiib rasaaq ayaa sheegay in maleysiya ay ka go-an tahay inay sii wado baadgoobka raq iyo ruux ee lagu raadinayo sidii lagu heli lahaa diyaaraddaasi la waayey sannad ka hor diyaaradda m h ayaa xilligaasi kasoo duushay magaalada kulalambur ee dalka maleysiya kuna sii jeeday magaalada bajin ee dalka shiinaha taasoo intii aan la waayin aan laga helin baaq ama qeyldhaan muujinaya dhibaato
kooxda islaamiga ah ee boko xaram ee ka dagaalanta dalka nigeria ayaa ballan qaaday inay adeecayso oo ay u hoggaansan tahay ururka daacish ee gacanta ku haya qaybo ka mida dalalka siiriya iyo ciraaq hadalkan ayay boko xaraam kaga dhawaaqday cod maqala oo kooxdu ay ku baahisay barteeda twitterka waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo weeraro isdabajooga oo ay kooxdu ka geysatay shalay magaalada mayduguri caasimadda gobolka borno ee waqooyiga nigeria ay ku dhinteen in ka badan konton qof inkastoo aysan jirin cid si rasmiya u caddaysay codkan ayaa la aaminsan yahay in codku codka internetka la soo geliyey uu ahaa kan hogaamiyaha kooxdaasi abubakar sheekhu kooxda boko xaram ayaa horey loo aaminsanaa inay xiriir dhow la lahayd ururka alqaacida waxaana tallaabadan ay ka dhigan tahay in kooxdu aysan xiriir lasii lahaan doonin ururkaasi
sirgaal ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta iyo laba qof oo shacaba ayaa dhintay kadib markii maanta gantaalo lagu tuuray xero saldhig u ah ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee waqooyiga dalka maali bayaan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in siddeed askari lagu dhaawacay weerarkaasi iyadoo sidoo kale bannaanka xeradana ay ku dhinteen laba qof oo shacab ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen gantaalada halkaasi lagu soo tuuray weli ma cadda cidda ka dambaysa weerarkaasi dhanka gantaalada ee maanta lagu tuuray xarunta ciidamada nabad ilaalinta ee dalka maali weerarkan ayaa imaanaya hal maalin kadib markii rag hubaysan ay shaqof ku dileen toddoba kalena ay ku dhaawaceen weerar ka dhacay maqaayad ku taala magaalada bamako ee caasimada dalkaasi maali
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku maamuusay konton guurada socodkii raadinta xuquuqda madaniga ah ee magaalooyinka selma iyo montgomery ee loo yaqaano blary sunday ama axaddii uu dhiigga daatay baaquu ugu baaqay shacabka maraykanka inay ka wada shaqeeyaan wanaagga waddankooda isagoo qiray in dadaalka loogu jiray helista fursado loo sima yahay aan weli guulaysan ayaa madaxweyne obama oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee laga soo doorto maraykanka madow ee afrika ka soo jeeda asal ahaan waxa uu sheegay kumanaan qof oo isugu soo baxay magaalada salma oo u sheegay ee ku taala koonfurta waddankan maraykanka gaar ahaan gobolka alabama maanta oo sabti ah inuu ka soo horjeedo aragtiyada qaba inaanu dalkan waxba iska bedelin sanad guuradan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maraykanku uu hardan ugu jiro xiisado dhinaca midabka ku salaysan oo soo cusboonaanaya kuwa oo ka dhashay qaabka loola macaamilo maraykanka madow inta badan xiisadii u dambeysay ayaa ka ognayd magaalada ferguson gobolka masuuri halkaasoo askari caddaana uu toogasho ku dilay wiil yar oo madow ah oo aan hubaysnayn sanadkii lasoo dhaafay
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo naga dhegaysanaysaan waxaa maanta caalamka laga xuseeyaa maalinta caalamiga ee sideedda maarso oo ah maalinta haweenka adduunka meelaha soomaaliya laga xusay munaasabadahaasi waxaa ka mid a magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho oo ay nooga soo direen wariyaasheenna warbixinno kala duwan oo munaasabadaasi lagu weyninayo aan ku hormarno warbixinta magaalada muqdisho kasoo diray waryaha v o a axmed xasan colaad
munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna xuseeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaa munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna xuseeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaa maantay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka kala socday golayaasha dowladda soomaaliya iyo qaybaha bulshada sahra maxamed cali samatar oo ah wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadashay inay xoogga saari doonto ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeede hajiifanina weligiinna ma seexanine waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeede waxqabsada wasaaradda waxay diyaar u tahay ama ay sii wataa shuruucihii lagu dhowri lahaa ee waxyaabaha dhaqanada xunxun oo baryahan dambeba ku soo batay waxaan ballanqaadayaa insha allahu tacaala inuu noqdo horumarin inaan halkan ka bilaabno sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay ayaa tilmaamay in haweenka soomaaliyeed ay kaalin firfircoon ka qaateen arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii laysugu keeni lahaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo heer kastoo ay yihiinba gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaana ku hambalyaynayaa maalintan caalamka oo dhan uu ku asteeyey inay tahay maalintii haweenweynaha adduunka haweenka soomaaliyeed mar walba udubdhaxaad ayay ka ahaayeen haddii ay tahay shirarkii dib u heshiisiinta iyo nabadaynta dalka ka dhacay iyo haddii ay tahay shuruucda iyo maxaanku yidhahdaa nidaamka dalka loo dhisayey iyo haddii ay tahay dalka qaabkiisa xukunka baahsan iyo federaalaynta oo laga shaqaynaya intaba haweenka soomaaliyeed mar walba waxay ku ahaayeen maxaanku yidhahdaa door aad iyo aad u weyn oo muuqda ayay ku lahaayeen intaasi kadib qaar ka mid a haweenka baarlamanka soomaaliya ayaa deeq lacageed gaarsiiyey haweenka barakacayaasha ah ee ku jira xera sayidka oo sidaa uga fogeyn xarunta baarlamanka soomaaliya xildhibaanad biibi khaliif maxamed oo ah guddoomiyaha haweenka baarlamanka soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadashay ujeedada deeqdani lacageed oo ay maanta ku soo beegeen maalinta munaasabada haweenka adduunka ee sideedda maarso
maanta waxaan hambalya dhahaa gabdhaha adduunka ku nool maadaama ay tahay sideedda maarso annaga haddaanu nahay gabdhaha baarlamaanka waxaan maanta ku talagalnay in aan la qaadano gabdhaha barakacayaasha oo ah gabdhaha annaga ku mas-uula oo xildhibaanadooda ah inaan maanta sideedda maarso la qaadano ayaan ku talagalnay haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ilaahay oga baryaa in sanadkan sanadkiis codka maarsada kale markii la gaaro inay sidaan dhaamaan ugu dambayntii qaar ka mid a haweenka barakacayaasha ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan maalinta munaasabada haweenka adduunka ee sideeda maarso waxaa la yidhaahdaa xaawaxan wallahi farxadaan dareerana saa waxawaan wixii loo baahanyay dhiibeen maxaan ku dhahdaa dadkooday ka naxeen maatidooda marasta buushashka joogay ka naxeen waa soo saacideen maasha allah saacid xildhibaan ama madaxa ay soo saacideen waa tii koobaad waana ku mahadsanyiin maasha allah nimcaa xuseen axmed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inayna soo booqdaan lacagna ayna siiyaan inaga farxiyaan say nooga farxiyeenna allah uga farxiya cadowgana allah ka qaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta haweenka sideeda maars waanan u ciyaarnayna nu dabaaldegi lahayna maasha allah aad iyo aad baa u fiicantihin intiinana soo booqatay ee rag iyo dumar bale aad iyo aad baad u mahadsantihin axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kale magaalada baydhabo oo lagu qabtay xuska maalinta sideeda maars ayaa waxaa kasoo qayb galay ama ka qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu madaxweynaha maamulkaasi ku jiro wariyaha v o a ee magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray munaasabadda sideeda maarso maalinta haweenka adduunka waxaa ka qayb galay boqolaal haween mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada wasiiro ka tirsan koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan mas-uuliyiinta iyo dadka ka hadlay xafladda loo sameeyey sideeda maarso maalinta haweenka ayaa waxay muujiyeen in haweenka ay lafdhabar u yihiin bulshada gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo xaawo sakorow cali oo ugu horreyntii halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in haweenka ay halgan dheer usoo galeen xornimada dalka waxay sidoo kale sheegtay xaawo sakorow in halkudhigga sanadkan uu yahay haweenka koonfur galbeed inay ka qayb qaataan nabadda iyo maamul wanaagga wasiirada haweenka koonfur galbeed faaduma cumar abuuhilowle faaduma beello oo iyaduna hadashay ayaa xustay in haweenka koonfur galbeed soomaaliya ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan sidaasi darteedna ay haatan u istaageen sidii dhibaatooyinka looga samato bixin lahaa haweenka koonfur galbeed
ma qiyaasi karno haweenka koonfur galbeed dhibaatada ay soo mareen waxaan soo marnay dhibaato aan la qiyaasi karin in dadkeena ee loo duuga xabaalwadeedaan soo marnay waxaan soo marnay in xuquuqdeena lagu dunto maantana alxamdulilah waxaan haysanaa dowlad goboleed haddaan nahay haweenka koonfur galbeed waxaan rabnaa dowladda maanta noo curutay inaan labada gacmood ku qabsano haddaan iska dayacnana waxaan u noqonaynaa dhibaatadan soo marnay ma rabno xusuustii degtay inaan soo marno annaga waxaan nahay saddex gobol oo nabad jecel dad jecel dowlad jecel waxaana soo maray maamullo kala gedisan haweenka koonfur galbeedow gacmaha isqabsada maanta waad aragtaa quruxda iyo nidaamka iyo xafladda sidaa u qabaqaabiseen waxaan rabnaa nabadan inaad saasoo kale aa u qabaqaabisaan waa inaan horkacnaa ciidamadeena qalabka sida waxaan rabnaa inaan qoriga qaadano aan waddankeena xuraysano cadowgana haysta aan iska dhicino daabkeena iibino wasiirka xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed madoobe nuunow maxamed oo isaguna munaasabadda maalinta caalamiga haweenka ka hadlay ayaa kula dardaarmay haweenka in mar walba ay u istaagnaadaan sidii loo heli lahaa xasilooni iyo deganaansho malweelaw iwalweele wal dhise ima dhisaw yaa layska dhammahay jare unamay ka baaqsanay haddii unayna siyaasiyiinta geeka roogta in wala la dhise ima dhisaw inuna iska dhammayna haweenweynaha koonfur galbeeduna asaa insaaran yaa ka baaqsani mayba fadaana siyaasiyiinta noodambooyaan ama roogaan in una anka baaqno tusna in siyaasadda la kirdimi karo marka anka damboytana la keliyi karo gacmoon las obsado karo ummadana lan khidmeeyo koryaada walaaleeyo siduuna hadda suubini oo kaleeto marka maybaas ii sheegay shalay aan madawiine indooratan geekana wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa koonfur galbeed yaa aha waana ka qanacsana taalina ka aha
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu dambeyntii munaasabada maalinta haweenka wuxuu ka sheegay in haweenka door firfircoon ay ku leeyihiin dhismaha dowladda koonfur galbeed isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in la yska kaashado la dagaalanka kooxda al-shabaab oo dhibaato ku haya buu yidhi shacabka koonfur galbeed sida hadalka uu dhigay gaar ahaan sidiidun gobol ilaahay nabadaan ku tuuga sidiidun gobol meel fadayna gacmo lisqobsada cadowga lisku qobada haan la qaladay walaanyogan ee owlaadan ee saaxibeedan ee wali lenaha wala isan ka jartan diigma e wala isan ka jartan dowladnimo ma e wala isan ka jartan soomaalinimo ma e ha ku nagada wala san cafiye hooye dadkin iyo dalkin waa la qobsada laakiin lan adduunyada dambaha ku gali oo dhudhuumada fadaaw ini siusan dhudhuumada fadaaw isan siin sheeg isiina karatan xaqma ah wala isin dilo haytan owlaadingu wala isin dilo haytan walaanyogin waay gabro inga dilo haytan ahyaa inga dilo haytan xaqma wala isin suubyo haytan marka waylana halku horseedo halku horseedo si wada jir halanku horseedo wallaahi walayo fadaay haddii suuru gallo ini lang noolada un jirna lang o xurnama ela un injirna may walayo walaha wallo el koreha lang ismeel isku fidhi lang isku dilowle wali isin dilo hataan gordaan saas dartee weliba inuusan wada jira gaamo isqabsanna al-shabaab isku reebna la dagaalagna wal alla wali una nabadda ka helo korna una nabadda kuweydiina munaasabada sideedda maarso maalinta haweenka ayaa kusoo beegmaysa xilli haweenka ku dhaqan koonfur galbeed ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a waxaa maanta ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya shir ay iskugu yimaadeen ganacsato soomaaliyeed maalgashadayaal khubro dhanka horumarinta dhaqaalaha mas-uuliyiin dhanka siyaasadda ah iyo hay-adaha caalamiga horumarinta ka shaqeeya shirkan oo socon doono muddo saddex maalmood ayaa waxaa soo qabanqaabisay martigelinaysa safaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada nairobi iyo shirkado soomaaliyeed oo la yidhaahdo shuraako waxaana diiradda lagu saarayaa maalgashiga soomaaliya iyadoo laga yaabo in xubnaha ka qaybgelaya shirkaasi ay heshiisyo dhanka maalgashiga kala seexdaan maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid cabdirashiid dahabshiil ayaa ka mid a ganacsada soomaaliyeed ee shirkaasi ka qaybgelaysa waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefon kula xiriiray isagoo weydiiyey bal inuu kulankaasi faahfaahin ka bixiyo runtii shirkani waa shir ay soo qaban qaabiseen dowladda maraykanka gaar ahaan safaaradda maraykanka ee halkan iyo hay-ad la yidhaahdo shuraco oo iyaduna ah hay-adaha ka shaqeeya sidii maarata dadka ganacsatada ah loo dhiirigelin lahaa inay baac mushtari iyo samaystaan marka hay-addani mudday diyaargarow waday shirkan la xidhiidha ganacsato badan oo soomaaliyeed iyo kuwo kaloo ajnabiyaba iyagana waa lagu marti qaaday dad siyaasiyiin ah oo maaragtay ama maraykan ah ama soomaali ah iyaguna waa lagu marti qaaday marka dhammaan dadkaasoo dhan waa halkan bay shirkan bay lagu wada marti qaaday inay ka qayb qaataan wuxuu soconayaa haddii alla ka dhigo saddex cashuu soconaya haddii alla ka dhigo oo maanta ka bilaabmaya marka waka marka cabdirashiid maxaa diiradda lagu saarayaa shirkan runtan shirkan siaad la socotid dee ganacsigu iyo dhaqaaluhu intuba waxay ka qayb qaataan horumarka wadan walba ujeedada runtii waxa weeyaan in dadka ganacsatada especially kuwa imika doonaya inay business bilaabaan inay ay helaan fursad ay kusoo bandhigaan afkaartooda oo ay ugu maaragtay iyagoo raadsanaya cid afkaartooda ama maalgelin siiya ama aqooniya oo ku kordhiya inay kasoo bandhigaan kadibna markaa de sidaa go-aan lagu qaato ciddii maaragtay ama doonaysa inay wada shaqaysato ama maaragtay waka shirkani waa shir ganacsi iyo maalgelin uu yahay ujeedadu oo runtii wax siyaasad aan aanay meel la kaga jirin dhammaan dadka hadlaya ama soo diyaardoobana ay yihiin dad ama ganacsi kasoo jeeda ama hay-ado samafala kasoo jeeda de waa ku faraxsannahay in adduunku maanta soomaalida ganacsigooda iyo horumarkooda uu eegayo halka mararka qaarkood dee aad og tahay warar badan oo dhulkeena laga maqlo oo inta badan aan ganacsiga la xidhiidhin dhibaatooyin la xidhiidha marka in dowladda maraykanku ay iyadoo hay-adda shuraako la la kaashanaysa ay ganacsatadii waaweynada soomaalida iyo kuwo kaleba ay marti qaadaan waa runtii waxaan odhan karaa waa horumar weeye imis shirkadood baa kasoo qaybgelaysa haddaad tirada guud noo sheegto Eh, tirada guud eh, sida ay shuraalka sheegtay maadaama iyagu ay dee shirka ay qabaqaabinayaan eh, waxay yidhahdeen boqolaal qof oo ganacsato ah ama maalgeliyaal ah ayay shirkan ku marti qaadeen oo eh, badankooda dhulka soomaalida ka yimi qaar eh, soomaalida oo wadamada dibadda ka yimina waa ku jiraan Eh, dad eh, ganacsato ah oo ajnabiyana way ku jiraan oo iyaga laftooda eegaya fursadaha eh, wadankeena uu leeyahay ama sidii ay soomaalida waxay la qabsan kari lahaayeen ay u eegaan hay-ado samafal oo iyaga laftoodu daneeya horumarka iyo maalgelinta iyaga laftooda shirka way imanayaan marka runtii waa- waxaan odhan karaa waa shirkii noocan ahaa ee ugu horreeyey ee dowladdu maraykanku ay ka qabato halkan ee dhiirigelinaya maalgelinta ganacsiga oo runtii aada moodid inay eh, mustaqbal fiican eh, ay bilaabi karto waana ku faraxsan haddaan nahay eh, dahabshiil in dowladda maraykanku ay eh, dhiirigelinaysato eh, ganacsatada soomaaliyeed ama halkan ha joogeen ama dibadda ha joogeen wa waa gartay marka banka adduunka en, isagu kaalintee lag ayuu ku leeyahay shirkan Eh, runtii hay-ado badan baa lagu marti qaaday oo imanaya laakiin sidaan kuu sheegay waxaa shirkan soo qaban qaabiyey eh, hay-adda shuraako iyo en, eh, safaaradda maraykanka ee halkan ku taala ayaa soo qaban qaabiyey laakiin hay-ado badan oo caalami ah ama kuwa united nations ha ka mid noqdeen ama kuwa kale samafalku ha ka mid noqdeen way imanayaan oo de waa shir si weyn loo soo qaban qaabiyey oo ganacsatadii eh, yaryaraydii iyo kuwii waaweynaaba ay dowladda maraykanku ay dee u yeedhay marka shir caalamiya wey runtii shirkani oo muujinaya rajada soo kordhaysa ee wadankeeni ka bilaabmaysa ah in bacmushtiriga iyo maalgelintu uu yahay waxyaalo badan dhibaatooyinka jira waxyaalo lagaga bixi karo inay yihiin Eh, waana ogta dee soomaalida badan ganacsi baa la- lagu ammaanaa waxyaalo ay ku fiican yihiin oo ganacsatadu runtii eh, de- wadankaas dee dhibaatooyin badan ka jiraan haddana waad ogtahay shaqo ay abuuraan eh, eh, madiga ku nool eh, you know, wax ka hadlay dhammaan ganacsiga oo dhan
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed saciid cabdirashiid dahabshiil oo qadka taleefanka magaalada nairobi iigu warramayey haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed imaan ayaa inoo haysa
wacanaa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maanta oo ah siddeedda maarj barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaannu si gaara ugu eegi doonaa xaaladaha kala duwan ee dumarka soomaaliyeed ay la deriska yihiin barnaamijka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah gudoomiyaha dalladda inxa oo ah dallad ay ku midoobeen ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya oo ka dhisan magaalada muqdisho zahra cumar maalin sidoo kalena ah madaxa siyaasadda dhaqdhaqaaqa aya ka talinta dumarka sahra waxa ay ku jirtay ama ay ka mid ahayd guddigii soo diyaariyey dastuurka dalka soomaaliya waxaan zahra wax ka weydiin doonaa dhibaatooyinka dumarka soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta horumarka ay dumarku sameeyeen sanadihii ugu dambeeyey sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aal ku weydiin doona En, zahra marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adiga iyo dumarka soomaaliyeedna waxaanu idin leenahay munaasabada sideeda maarj awgeed hambalyo En, su-aasha ugu horeysan raba inaan ku weydiiye waxay tahay marka meele ama dal dhibaata ay ka dhacdo waxaa ugu saameynta badan le waa dumarka iyo caruurta sidee marxaladaha ka jira dalka guud ahaan ay dumarka u saameeyeen Eh, aada iyo aada horta umahadsantihiin barnaamijka inaad soo qaadataan Eh, dalka wuxuu horta la meel joogaa dalal kale inkastoo arrinta kale oo uu dheeryahay ay tahay in caqabado badan dhinaca siyaasadda dhinaca arrimaha bulshada dhinaca caaf- oo u badan caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxaas caqabado badan lagala kulmo waxaa taa kasii daran caqabadaha lagala kulmo xagga muxuu ahayd eh, loo geysta haweenka Eh, ama jildil ha noqdo ama kursi ha noqdo ama dil ha noqdo eh, oo mid loola kacay iyo mid aan loola kicin oo iyadoo sh- iyadoo uu dhacaayo eh, qarax ay meesha ku iibinayeen ama ay meel iska ogadeen ama ay meesha muxuu ah iska maraayeen balse haweenka aada ugu fara badan yihiin arrimahaas aniga uga duwanahay dul- da- dal dagaal ka dhacay oo soo burburo oo soo noqdo hadda dawlad dhisan baan nahay laakiin caqabadahaasa ugu badan waxaan dhacday aan aan aan aan gooni noo ah oo aan la wadaagin dalalka kaleeto En, labaatankii sane ugu dambeysay doorka dumarka ee nolosha wuxuu ahaa mid muuqda dhan walba adigu maxaad dhihi lahayd dumarka waa gaareen labaatankii sano ugu dambeeyey oo horumar ah amase dib u dhac ah markaan horumarka ku hormaro eh, waxa farxadda lagu hormaraa fiican dumarka way heer saray gaareen markaan heer saray gaareen meha kale waxaan ka wadaa xagga qoyska marka waxaa dhacday in raggii shaqooyin badan aynan qaban karin oo muxuu ahaa ah haweenka qaban karaan sidaa inay shaaha iibiyaan degdegaan ay noqoto qoyskii macal odagii macal caruurtii gabdhahi rag hadday yihiin inay waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii iyo eeg ay daryeelaan haddii shaqooyinkan la bilaabayo sida barnaamijyadan oo ururada hadda annaga aan ku jirno oo kaletood ma ahna inay halkaasna ka dhaliyaan in ay ololada galaan ragga si loo loo gaaro guul dowlad lagu dhisaayo guul nabad lagu gaarayo waarta ah guul lagu samaysan karo ururo haween oo internationalka xiriir la galo oo wax kasoo dhirindhiriyo arrintaas waa midda guusha ah oo dhinaca wanaagsan ah dhinaca kale marka loo kaco waxaa dhaceen dhibaatooyin badan oo keenayaan duruufaha dalka jira marka gabadhan qoftaan maadaama ay shaqaynayso afrika taagan tahay waxyaalo badan ay la kulmaysaa in wixii ay gadatay lagu booday la kulmaysaa in muxuu ahaa ladulay la kulmaysaa xabadaha dhacaayana isweydaasa iyadoo loogu talagelin marmarka arnaaba loogu talagalaa dhowr gabdhood oo hadda sanadkan dhexdiisa laga dhinteen oo waxbarashada gabdha gabadhiisa jaamacada kasoo baxeen waad la socotaa adiga wariyahata gabdho wariya ah waana laka jirjira waana laka hadladay qaraxyadaas dhacaayaan kasi ko kuwa loogu talagalo oo lagu sameeyo oo domestic violence ahna waa jiraan oo hay-ado badan ay ka shaqeeyaan oo ah muxuu ahaay taxadgudubkaas inuu noqdo mid quseeya nafteeda ama ilmaheeda oo ilmihii aan lagu masuufeynin iyada aan la siineynin waxay cunto iyo caafimaad dil loogu daraayo iyadoo soo shaqeysa dili markay timaado adana labaada la xumeynaayo marka arrimahaas waxaa kaloo adana sii wehliyo labaatankan sano juhdigii haweenkaas ay galeen oo ay u galeen in dowladnimo la gaaro inay hataa ku khasaareen dhinaca siyaasadda markii loo kaco oo boqolkii markay ugu yartaa boqolka toban boqolka shan iyo toban boqol iyo laba iyo toban keliya aan ka helno waa kusoo noqon doonaa tan tan tan siyaasadda waa kusoo noqon doonaa markan dhegeystayaashan siinaya inay su-aal ku weydiiyaan oo iyana qayb ka ah barnaamijka walaal magacaaga iyo meeshaad joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd guddoomiyaha hay-adda inxa islamarkaana ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ah ee ka talinta dumarka walaal magaceyga waxaa la yidhahdaa ayaan cabdi calceed ardayad dhigato jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho kuwii magac dheeryaneyso waxaan weydiin lahaa walaashay horta haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan tabanaynaa dulduleelo badan gaar ahaan dhanka dowladda dabcan xukuumadda ama kuraasta dowladda sidaan aragna raggaa u badan dumarka way ku jiraan laakiin kama muuqdaan door fiican oo ama waxqabadna kuma lahan maxaa ugu wacanaa la dhihi karaa dumarka inay maslaxa siyaasada ka maqan yihin ama ayna ka muuqan awooda inta ugu badan ama maamulkan ay ragga uhayaan waa mahadsan tahay haye sahro aada iyo aad ay umahadsan tahay gabadhaan waana qof xagogaal ah waa ku faraxsana inay soo gasho laynka gabar jaamacad dhigato su-aalahan qoodada dheer ay weydiisan aada ugu faraxsanahay markaan kala qaado horta arrimaha shaqada aadaa loogu dhib qabaa dadaweyto aandega xafiiska guddiga shaqaalaha oo liiska fiirinaya dadka markaan weydiiyan wuxuu ugu yiri gabdhaha jaamacadaha kasoo baxday iyo gabdhaha kaleeto shaqa anaga nagama soo doontaan laakiin aniga hadalkaasi ma qancin oo dhinaca shaqada waxyaalo badan oo waxaa jiraan iska ma aqaana af soomaali segregation oo kaleeto qofkeedu shaqalka lagu cariirihayo oo nimanka la doorbidaayo marka arrimahaas marka la fiiriyo hadda wax agaasimo guud ah oo hadda dawladda ah oo waxaan ka haynaa gabadha maaliyadda aamino agaasimayaasha guud oo dhan ragay u badan yihiin agaasimayaasha waaxyaha waa laga yaabaa inay wax soo galaan garsoorka warkiisaba iska daa waxaas baarlamaanka waa ku yarnahay muuqashada hadda gabadhan walaasha ay sheegaysa waa ka muuqataa waxay diis ku noqdeen gabdhaheedna xataa baarlamaanka maan raba inaan ku xadgudbo in arrimahoodii baarlamaanka dhexdiisa looga shaqeynayo ani ma dhahay mooshin laakiin guddiyada ay u kala jiraan qaarna si fiican ay uga muuqdaan qaarna muxuu ah waa lagu cariiriyaa oo waxaa ka badan ragga markay cod ka qaadayaan hadda maalin weytoo kaleetood arrimaha oo amniga iyo arrimaha gudaha guddoomiyaheeda fawzi maxamed sheekh oo kale weydiiyey waxay tahay hadda jeer codkaa wax laiga qaadan marka ayada gabarya meesha inta kaleetood waa badina waa rag oo ubabadi waaweyn ah marka cod ma helayso marka ay bandaaynayso waxaa soo har gabdhaha in kor loo soo qaado barnaamijka hadda socda oo dastuur oo waxaa kamid ah kokaski oo laba jeero hore dumay oo haddana dhisan laak si fiicnaan oo online b b a guddoomiye ka tahay iyo gabdhaha ku xigaan ah oo aan lala qaadayn anaga bulshadadeydka haddaan nahay waa la qaadnay laakiin baarlamaanka dhexdiisa in laga qaado oo kor loogu qaado mid waa fiican yahay jawaari oon ku qabsanoo naga ballan qaaday haweenka ka shaqeeyan hadda baarlamaanka oo caadi u shaqeeyaan boqolkii waa gaarayaan ilaa afartan ilaa soddon iyo shan meelahaas waa gaarayaan marka arrinta ay gabadha gabadheyda ay ka dhawaajiso aaday u fiican tahay waa jeclaan lahayn in gabdhaha jaamacadda ay ku dadaalaan markay jaamacadda kasoo baxaan inay usoo shaqo tagaan baarlamaanka markay shaqaale caadiha ay qaataa oon aan ahayn xukuumadda xaggeeda marka loo kaco xukuumaddan hadda cumar cabdirashiid oo xukumay oo sameeyey aada iyo aada waxaan ugu dadaalnay inuu na siiyo boqolka soddonki laakiin waxaa suurageli weysay tiro ahaan inuu noo siiyo laakiin shan iyo labaatanka xukuuma wasiirada buuxa ah shanta beelood oo loo kala qeybiya haween ma ogolo saddexda haween hadda soo geliya oo wasiirada buuxa ah tii naga qabsata ilaahayaa loo sheegaa iyo isagaba riga meesha ka dhacay ah waxaa kaloo jirto qabiiladeeda haweenkii markii waxay luudayo laakiin hadda xukuumaddan waa ku fiicannahay cumar wuxuu noogu dadaalay tahi ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka oo la socota xuquuq aadamaha oo waxyaalo badan sameyn doonto iyo hwaa wasaaradda waxbarashada oo iyadana dhinacaas jaamacadaha iyo kulliya waxaa sameyn doona ahna sida sharciga uu qoraayo qodobka suuli ah inay muxuu ahaaye tood ahaay gabdho jaamacad ka wada baxeen shaqadooda yaqaanaan mutacalimiin ah dad soo shaqeeyey ah oo barnaamijkaas yaqaanaan marka insha allah waaa waa ku dadaali doonaa iyadana waxaan ka codsanayaa saaxiibadooda jaamacadaha dhigto ama jaamacadda soomaaliya ahaato ama jaamacada kale ha ahaato in ay xiriir la yeeshaan haweenka baarlamaanka wasaaradaha haween ku jiraan civil society umada bulshada aniga ama hogaantood ah diyaara unahay in lawada sheekeysto oo lagu loo waxyaabeeyaa hataa waxaa jirtay garsoorka ay gabdho badan uu qaatay oo jaamacadaha kasoo baxeen laakiin haddana meel hoosay joogaan markii sanad iyo waxaas waa inay shaqeeyaan marka laakiin markaa fiirisa hadda shaqa raadsiga iyagana in shaqaalo la qaato oo gabdhaha ah n shaqa raadiskoo kale hadda markay noqoto khataro badanaa iyada laftirkeeda ku hareereysan gaar ahaan marka ay noqoto inay dowladda usoo shaqo tagaan gabdho jaamacada ka baxay oo shaqooyin markaasi helay ayaa lagu dilay soomaaliya tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado nafise cusmaanaha kamid ahayd laba gabdhood oo kaleo lagu dilay xaafadda madiina iyana kamid ahaa ma laga yaabaa in gabdhaha laftirkooda aysan ku dhiiranaynin inay shaqadii doontaan sababa xagga ammaanka ah awgeed
aada iyo aad arrimahaasaa ugu badanba iska daa shaqo ahaan jaamacadda hadda ay aadaysa gabadhan ay kamid tahay aa lagu ugaarsadaa gabdhaha oo loo diidanya inay xataa waxbarashada ilaa heerkaas gaaraan shirkadaha caadiga ah wax midna waa jirtaa oo hadda gabdhaha jaamacadaha dhameeyaan waxaa ka lacag badan dawladda markaa garaada ay qafta ay tahay lacagta la siinaayo oo qofkaas jaamigaa la siinaayo waa toban boqol oo doolar saddex kun ay bixisaa nation saddex kun ay bixisaa muxuu ahaay telecom quleyn kaleeto sidoo kaleeto hormuud marka meelahaas shaqada laga helayan inkastay hadda ay soo fiicnaatay marka marka hore waxay ahaan jireen gabdhaha gabadaha kuwa fatisho keliya ama dhulka xaaqay ahaan jireen dooda badneed oo aan la doodnay aada iyo aad ugu horumartay in muxuu ahaa loogu waxeeyo waxaa kaloo rabaa falastiin inaan v o a na la socodsiiyey dadka waa la socodsiiyada oo maraynaa gabdho badan oo miidiyada ah oo waktigii hore aan saas ahayn inay jiraan jaamacadahana kasoo baxaan faskirayaalna hadda ah inkastoo media houseka gabdho ayna lahayn laakiin haddana hal raadiyo wada gabdhahoo dhan wada jiraa kasmo marka waa la dadaalaya un marka insha allah dadaalkaasi shaqada xaggeeda ahna waataan kuu sheega xoogaa cariiri yaraa jirto xataa lagu cariirinayo waxyaalo oo aan bilaa micno iska ah laakiin waa laga gudbi doonaa xoogaa haddii la dadaalo waxaa kaloo jirto oo annaga aan ku dadaano in xataa booliska iyo milatariga gabdho la qora ah khayr allah ha siiyo anaga ninka aada noo caawin wuxuu ahay calimadooda markuu booliiska joogo hal maalin hal maal wuxuu noo qoray boqol gabdhood oo booliiska waana gabdhaha hadda shaqeeyo milatariga sidoo kaleeto waa filaynaa haddii si ganacsiga gaashaaniga diina inuu noo qori doono waana ku jiraan gabdho laakiin marka loo fiirsa bersantage dhigay leedahay hadda arrimaha booliiska markaan kuu sheego gabadha markii la kufsado ama la jirdido ay stationka tagtay oo qorayso marka nin joogo xerta ma sheegi karta laakiin meesha lagama fadhido waxaa u suudaanayo inay wixii si fiican ay uga hadasho dhibkiisa ugu dhacaya waa mahadsantahay waxaa suudaanaysa xataa inay loo doodo oo loo doodo ilaa maxkamad ay gaarsiisa ah halka meeshaan lagu caburinaayo maan kulligood laakiin se haddana wixii markii la qoro haddana odayaal inta heshiiyo ay ku talinayaan taliyayaasha booliska joog- jooga stationada waa mahadsantaha En, marka hadda la fiiriyo dumarka oo kale meelaha culeysyada ugu badan uu ka jiro en, dhinaca kalena wadamada deriska la ah sida etoobiya iyo kenya labaduba ay wax ka qabteen waxaa ka mid ah arrimaha qoyska oo kale oo haddii gabadha ilma lagu furo oo kale ay heli karto xuquuqda ay lahayd in aabbuhu uu biilka ilmaha ama kaalmadii qoyska weli uu bixiyo oo nidaamyada hadda dalalka deriska ka jira lagu qasbo ragga inay weli kaalmada bixiyaan dowladda wax sharciyo ah oo ay arrimaha qoyska ka samaysay ma jirtaa maya ma jiraan sida aan filaayo waana malayn karaa ee waana xaqiiqin karaa dadka urro waxaa jira u doodo haweenkaas marka arrimaha meesha waxay tahay gabadhaan marka carruurta lagu furo waaba iska tegeysaaba ama reerkeeda la aadeysa ama ilmihey ka tegeysaa laakiin arrintan waa arrin diiniyan ah annaga markaan tafsiirka qorayba si sharciyahaan u qaaday aniga waxaan kamid ahaa guddigii oo hore tafsiirka qoray i f c c waxaa ku jirta qodobkaas oo diiniyan ma ah qodob diini ah inay muxuu ah ninka haddii gabadha furo gurigeeda ay deganaanayso ee biil oo siinayo ilmaheeda raashinka uu siinayo waxbarashada ka bixinayo ilaa ay nin kale ka guursato ama ay wax iyada markaasita laayiq oo ahayn oo fawaaxisha iga dhahaan ay samayso ah marka waa ku faraxsanaha labadan dowladood oo aan nagu diinta ahayn oo inay bilaabaan annagana aan qaad waxaana jecelna hadeer maadaama saare cali samalkar ay tahay wasiirka haweenka keliya ma aha marka hore wasiirka haweenka keliya aan qaban jirna hadda xuquuqa aadamaha ku jiro in biil ahaan aan ugu gudbino oo baarlamaanka loo geeyo base qodob tafsiili ah waayo oo la ansaxsho markaas eh, qolada muxuu ahayd maxkamadahana ay fuliyaan En, waa mahadsan tahay En, waxaa jira inay jiraan xadgudubyo badan oo dumarka loo geysto S- hadda markaan fiirino kuwa ugu badan ee hadda dumarka dhibaatada ku haya waa kuwe waa kufsiga yaan la moodin iyo buxiyo kufsiga wuxuu weliba ku dhacaa dad masaakiina oo xeryaha ku jiraan oo aan la- aan iska celi karin dadka oo ay gaarayso gabadha muxuu ahaayey tad haddii ay usoo baxdo ee inay muxuu ahaye u baaxato musqul banaanka usoo baxdo wiilashaan yarka ama kuwa iyaga iyada kamid ahoo la degan ama aan dhaho kuwa xataa ka koreeya iyaga kaa meelaha ilaalinayaan iyo in ay wax ka gaaraan waxa ugu badan oo hadda u baahan in la xakameeyo waxay tahay xerooyinka qaxootiga ah in rabo dadkaan meeshooda la geeyo arada laga xoreeya nimankaas kaleeto haystaan iyagana ay nolol fiican ku noolaadaan dadka abuuska ugu xoogale oo hadda dhaco oo jirka xaggiisa ku dhacayo maskaxiyana xataa ku dhacayo qofka mustaqbal ahaana ku dhacayo waa kufsiga En, waa mahadsan tahay En, maxay marka dumarka hadda culayska ugu badan ee soo food saara markay noqoto ama horumarka ama noqoto caafimaadka dhinacee ugu baahi badan hadda dumarka culeysyada haysta hadda culeyska aniga hadda markaan ka hadlo qof maxuu leeyahay culeyskan waxa hayta inaad miiska soo fariisato aan go-aanka wax ka gaaro oo waxa la sameynaayo ama ha noqdaa dhinac caafimaad ama dhinac waxbarasho ha noqoto sida hadda ay- ay xukuumadda ay u dhisantao kaleetood looga doodo meeshaas dadkana waxay xaq u leeyihiin wato si fight to information inaan annaga aan la socono dadkeena banaanka ah si aan u buuxino marka arrimahaas hadday noqoto in garsoorkana gabdho ku jiraan baarlamaankana gabdho waa ku jiraan laakiin awoodooda sbiikarada kaleeto ay noqdaan xukuumaddana hadda waa ku jiraan ay iyagana isticmaalaan eh, quwadooda iyo eh, karaankooda ay isticmaalaan inaan ka gudbi karno taasa aniga aan aan ku wajihi lahaa waa mahadsan tahay markana dhegeystayaashaan siinaynaa su-aasha walaal magacaaga iyo meeshaa joogtid iyo su-aasha aa weydiin lahayd gudoomiyaha en, hay-adda inxa sidoo kalena ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ay ka talinta dumarka halo ha xaliimo ha magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aashaada walaal walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa xalimo daahir faarax digo waxaa la joogaa magaalada muqdisho walaashay waxaan weydiinayaa ururka haweenka iyo lafdhabarka haweenka waxaa jira barakac badan oo hadda socda oo haweenka ku socda waxaa jira katrabiilo la gelinaya haweenka waxaan gabadha walaashay weydiinayaa wax tallaabo ay ka qaadayaan arrintaasi ma jirtaa ha waxaa jira barnaamijyo hadda beryahan socdaan oo ah waa ogtahay tabakaayooyina jidka ku yaalaan tabakaayooyinkaas waxaa loo loo loo loo baabi'inayo si marka horeba sharci kumay fadhinin ama guryaha la duminayo waa guryaha sharciyeysnayn oo muxuu ahaaye tood iyagana eh, la ficinayo marka gabdho keliya kuma sino eh, dhalinyara kalaa ka shaqaysato marka waxa oodarka iyo magaalada bilcdeeda iyo wixeeda baabiinayaan waayo laakiin anaga haweenka qarankana xiriir waan leenahay datuurasha axmed abdalle gudoomina ka tahay Eh, marka marka loo dadaalayo qofka waxaa rabaa wax la bedeli karo in la helo hadda ayaa dhawaato petrol stationada marka la sameynayo waxaa soo jeedinay cashigaas gudoomiyaha ganacsiga haweenka in gabdhaha sheerarka lagu daro inkastoo aynan helin marka dib niman waaweyn waxoola lahaa qaadanayeen een waxaa ka wadaa maadaama haddaan taa jilcino een haddaan taa jilcino waxaa ka wadaa maadaama gabdho badan ay shidaal wadooyinka ku gadaan haddii raggii lacagta badan haysta ay kaalimaha shidaalka furmaan kaalintii dhaqaale iyo daqligii dumarka ayaa hoos u dhacaya saasaan u qaatay aad iyo aad aadaan ugu xumaanay war ka doodnay ashacuur oo kamid ah suurta ganacsiga waar oo bandhigtay waa suurtoobeysay dadka gabdhaha shidaalkooda halkaas ruulka heleen hadda marka kaalinta tuubso shidaalkaas kale oo kaalintaa ka degdeg badan kana dhiirsan marka mees xataa khasaare kasoo gaara haweenka shidaalka gadaan waa mahadsantaa n waxaa jira in la sheego in dumar badan xadgudubyo loo geysto n laakiin ay dumar kale mararka qaar xadgudubyadaasi ay geystaan oo aan ahayn xadgudubyada mid dumarka uga yimaada ragga tusaale waxaa ka mid a dumarka guryaha ka shaqeeya ama goobaha kale ganacsiga ka shaqeeya marka adinka ma ma aragtaan in dhibaatooyinka qaar aanay rag kaliya ka imaanin mararka qaar kuwa dumarka kala dhibaateeya ay dumar kale yihiin
aad iyo aad adiga dhinacaasa ka hadlaysa waa mid basiida anay la tahay horta iyadoo aan fiicnayn gabar maskiina saakeeda soo kala hado isdaada waxa hayso dhan dhaqday in hadhowdii lacagteeda loo diido way dhacdaa in inta lagu waco wax eedan u kariyaan iyagoo xus ama asmaali waxaasay qabaan hadhowdi haddana wixii u qalna aan la keenin ama xataa lahadlido waa jirtaa laakiinse arrinta kaleeto muxuu ahayta idan dhibaato laaan ay tahay shaqadoonka ninka leeyahay xataa tee aan kuu sheega caliga gelinaysa annaga marmar xataa waxaan duhuminaa haweenka markay kordhaan boosashano fiican gaara inaanay sanin in iyagana xataa lagu biiro sida baarlamaanka ama xukuumadda ama sabaa waana ku dambaabaya taas laakiin adana waxaad fahmaysaa marmarka qaar in xadgudubkaas oo ku imaanaya noon rag keliya iyagu wixi loo doorto qabiil ha soo doorto ama qabiil meesha ha ku tagaano inay hadhowda qabiilada markay shiraayan la shiraan halkii ay muxua u badnaan lahaayeen inay anaga xaggooda noo soo badnaan lahaa markaas meesha xoogaa diiqadiina waxaa ka dareemaysaa ah qofkaan buulka koray inuun rabin in laga daba tago oo uu rabo inuu qofkaas meesha ku cesho ah hadda anaga waxaan maaldhowat v o eda oon ka hadlaya waxaan eedeeyey sharif xasan laakiin hadda waa ku faraxsanahay gabdho badan oo kusoo daray xukuumaddiisa qofka xataa markaa marka saasoo kale la hadlo waxaa roo dhagooda laakiin waxaa la moodaa gabdhaha markaasayto inaan iyaga aynan noo sameyneynin proposal ah inaan loo dhawaado ama gabdhaha jaacada kasoo baxay wado marka xadgudubyada rag keliya markay imaanayaan xoogaa cariiri oo oo politicaalahaa jira cariiri oo waxaa jira ah shaqada xaggeeda ah cariiri oo waxaa jira domestic violencekan oo kaleeto hadda hooyooyinka ku dhacayaan masaakiinta dadka dhaqaayaan waxaa jirta gabdhahan xataa masaakiinta ahoo dawladda hoos u shaqeeyaan lacag la-aan ay ku shaqeeyaan waxay dhulkay xaaqaan markaasi hadhowda dhibka ay ku haystaa mushaar ma qaata annaga hal mar oo aan barnaamijka fadnay raashinaan siinayna raashinkaasay qaadanayeen marka hadda qofta iyadoo iska shaqala inay haddana waxaa jira xataa gabdho badan oo orientationalka orientationkan inay degmooyinka shaqeeyaan oo si wax walba iska kalahayn meesha tagayaan degmada xaaqaayaan wax mushaahar ay ku qaataan male waxaa laga yaabaa degmadaas in hadda gobolka banaadir oo kaleeto inta ku-xigeenka oo dhan waa rag marka ma suurtoodayso caqliga ma aha hal gabaroo degmadaha qabna waa laga qaaday degmooyinka oo dhan wada rag waaye marka qofkii u turi lahayd xataa ma jirto waa mahadsan tahay marka laga soo taga dhibaatooyin kasta dhinaca ganacsiga markay noqoto dumarka tobankii sano ugu dambeysay xaggee ayay ku gaareen ganacsiyada ugu badan ee dumarku ay leeyihiinse waa maxay wallahi horta ganacsiyada badan ay leeyihin waxaa waye carwooyinka carwooyinka hadda maka mukarama ka furan oo dhan badi haweenaa iskale laakiin adana waxaa dhacdo hadda marka dibeo kaleeto alaabta laga keenayo maraakiintiina soo raraayo ama shidaal ha noqdo ama bagaashka waxa le ha noqdo magacooda kuma soo baxo qof nin raga ha lacagta loo wada dhiibaa isagaa wixii soo iibiyo soo cashuuro hadhowda keeno markaas iyaga u qaataan lacag ahaan markii loo kaco dhinaca kaleetoodoo ah ganacsiga hoose oo suuqa ah oo ama qudaarta ama waxaasi ah galeyda iyo waxaasi waa ku fiican yihiin waa ku gaareen heer waxaa aada usii fiican weliba arrimaha caanaha caanaha badi gabdhaha gadaan miyigana waa ka keenaan suuqana waa ugu iibiyaan oo waxaa dhacda xataa deliveryga la samaynayo oo aada maalin dhaweeteed aada iyo aada uga hel waxay ahayd in baabuurka iska oon qof saarnayn oo darawalka iyo kulishbeeda ay wadaan dhinacaas markii la aada ay imaana iyagoo dhigashi haamihii wadaan hadhow qof walba teeda u diidayaan hadhowda haddana markii caanaha ay ka rugmadaan gabdhahaas caanaha looda soo dhi hoolaha soo caanaha kasoo liseed oo soo dhiideen waxay u baahan yihiin af soomaaliya oo kaleeto walaalay kusoo qorayaan sidaan bay ugu jawaabaya sidaa loo celina baabuurkaasaa shaqaynaya marka dhaqaalahaas hoose o dhan aada ay haweenka uga soo saaraan sootirooda ciyaalkooda ganacsidan waaweyn laakiin ma muuqan waxaan loo muuqan waxay tahay waxaa jirta hadda gabdho waaweyn oo shirkadaha bitrool ku jiraan laakiin magacooda ma muuqdo dadka ay wax ka qaadanayso aa magacooda muuqda oo banaanka keenayaan iyada waxay noqonaya qofka inta wixii ku iibisa kadiib fuusta iyo hay-adaha ka qaadata iibinayso marka ma muuqanayaan magac ahaan uma muuqdaan waxaa kaleeto aada iyo aad aan uga xunnaha un boqol jeerna soo sheegnay tenderka dawladda ay bixiso oo hay-adaha jo waxaan ka wada internationalka u n ka iyo ama eu iyo tenderada ay bixinayaan oo ama dhismooyinka marka gabdho injineeraha jiraan hadda gabdho waxaa jira ganacsato ah inay muxuu ahaaye ayna ka qeyb gelin markii lagu rilaaya guryaha dawladda haa gabdhaha dhinacaas waa ku fiican yihiin ilaa bangkok ilaa china ilaa meelahaas dadkeena alaab waa laga iibsadaa waa buntland guriga ilaa daahooda waa qurxiyaan hadhowna lacagta waa la siyaa marmarka qaasna dawladda ka qaadata ka dhacdo ay lacagtooda halkaas ku dhamaane marka qofka waxay noqonaysaa inay wixii ay u suurageli waayaan inay barnaamijkaasa sameysaa laakiinse dhinacaas hadda ma xumo nololaas waa iska fiicnaan doona waa laiska hormari doona haddii ala yidhaahdo marka ma la dhihi karaa xataa ganacsiyada dumarka ay hadda hayaan waa kuwo aan looga maarmeynin dumar ahaantooda ee ma ahan kuwo ay ragga kula tartami karaan ha waa problem sidaa u jira aan looga maarmeyn kaalintooda bake waxaa la rabaa markabka inuu dhamaystirmo oo lacagtooda ku dhamaystirmo ama barnaamijkaas wada ay ku dhamaystiraan marka hadda ruugta ganacsiga anaga ayaa dhaweytood markii hore shan keliya ahayn hadda waa noogu jiraan ilaa shan dumar meelahaasaa ku jiraan laakiin waxa waaye waa muuqa un keliya haddaan qaldanahay tan anigaa ku adkeysanayo iin gabeene iyo dadka la shaqeeyaan iyo maalcaasha urta ku jirta iyo muuq ahaan ay gabdhihi muuqdaan maahana tendaraha saxirsan waa ka maarmiwaa kaca oo oo loogu daraayo maahana ma aha wax oo ay iyaga tartan inta ku gaaraan ama ay gooni u bixi karaan xataa ma aha n ugu dambeyntii halkee ayaa is leedihiin tobanka sano ee soo socda dumarka soomaaliyeed dhinac walbaa bulshada waa ka gaari karaan oo horumar ah
aniga horta hore maadaama arrimaha siyaasada aan jeclahay iyo horumarka labada arrimo aan ku gaari karna waxay tahay dhinaca oo la shaqeynta civil society bulshada ahaan bulshada rayidka ahaan ah iyo dhinaca siyaasadda inaan tobanka sano soo socoto aan ku guuleysan doono marka safaalo fiicanay noo leedahay inaan culeyska haddaan sii saarno hadda inkastoo arrimaha doorashooyinka haddii lix iyo tobanka la gaaro qiyaastooda ay sheegi karto laakiin abdilcaan muuqan inaan wax sheegi karno iyo dhinacaan ah oo bulshada sayidka ah oo codkeena aan marmar ku biirin karno dawladda ama aan wax ku diidi karno ah inaan tobankan sano aan wax ku gaari karno ila tahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahayd guddoomiyaha dalladda iskutaga ururada bulshada ee inxa oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho sidoo kalena ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa aya ka talinta dumarka sahre cumar maalin tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
waa tahay halkaasaynu ku dhaafno barnaamijka wicitaanka iyo falastiin axmed iimaan kulan ayaa maanta magaalada boosaaso ay ku yeesheen madax ka tirsan maamulka puntland kaasoo looga hadlayey arrimaha amniga horumarka iyo darisaynta xaafadaha magaalada boosaaso kulankaasi kadib ayaa wasiirka maaliyadda ee puntland dor shire xaaji faarax uu shir jaraa'id ku qabtay halkaasi wariyaha v o e magaalada boosaaso faadume yaasiin ayaa shirkaasi jaraa'id ka qayb gashay warbixintana nooga soo dirtay shirkan oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka puntland madaxda ciidamada booliiska maamulka gobolka bari heer degmo iyo heer gobol ayaa waxaa ugu dambeyntii saxaafadda shir jaraa-id ugu qabtay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso oo uu kulankani ka dhacay wasiirka maaliyadda puntland doctor shiree xaaji faarax waxaana uu saxaafadda u faahfaahiyey ujeedada shirkan iyo waxyaabihii looga hadlay shirkaas si fiican buuna runtii noogu qabsoomay waxaanu ka hadalnay sidii magaalada amnigeeda iyo maarata horumarkeeda kor loogu qaadi lahaa wax dhiboo hadda jiro oo taagan ma jiraanin amniguna waa fiican yahay laakiin waxaan jecel lahay inuu kasii fiicnaado siday maanta tahay wasiirka maaliyadda puntland doctor shire xaaji faarax ayaa sheegay in shirkan lagu gorfaynayay sidii loo samayn lahaa barnaamijka darisaynta xaafadaha magaalada boosaaso oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid door wanaagsan ka qaadan kara ilaalinta horumarka iyo amnigaba waxaa kaloo laga hadlay sidii loo hirgelin lahaa derisaynta magaalada ee boosaaso si loo helo deris fiican oo deris wanaag waxaa la yidhahdaa ninku eh, gurigiisa wuu dooran karaa laakiin eh, deriskiisa ma dooran karo waa muhiim wey wasiirka maaliyadda puntland doctor shire xaaji faarax ayaa sheegay in magaalada boosaaso ay ka socdaan mashaariic horumarineed sida dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo gacanta lagu hayo samaynta wadooyin laami ah oo qaybtood lagu guulaystay kuwo kalena la dhisi doono saa ula socotaa nin horumar badan baa magaalada ka soo socda arboorkii boosaasaa la dhisayaa dekedii baa dhowaan la ballaarinayaa darqiyo fara badan oo qurux badan oo magaalada fayaalaheedana waanu aragnay waxaanu jecelahay sanadaha soo socda boosaaso inaysan onley magaaladii commercialka ama magaaladii ganacsiga keliya noqone magaaladii dalxiiska ee maaragtay loo soo dalxiis tegi lahaa sababtoo tahay waa magaalo xeeb qurux badan leh waa magaalo buuro dhaadheer oo aada iyo aad adduunka lagu jecel yahay leh sidaa darteed boosaaso waxaan bay noogu fadhidaa waxaana maantay runtii ee laysku raacay inay boosaaso kasii fiicnaado siday maanta tahay ee lagana shaqeeya dhinac kasta fikirkaana oo midaysanna waa laysla raacay dhammaantayada mas-uuliyiintaan meesha isugu nimid dhinaca hirgelinta cashuuraha ayaa wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in saddex iyo toban degmo oo puntland ka mid ah laga hirgeliyey kicinta cashuuraha berriga islamarkaasna xilligan ay noqdeen kuwo qaybtood isku filaansho ay gaareen hadda waxaan maraynaa hal sano iyo laba bilood saddex iyo toban ee degmo ayaan waxaan ka furnay xafiisyadii cashuuraha sidaa darteed dabcan mar haddii in saddex iyo toban aanu marayno magaalo dakhli badan baa nooga soo xiranaya qaar badan oo markii horeto aanu kabi jiray oo aanu mushaaradooda in ka bixin jiray maaragtay boosaaso ama magaalooyinka kale ayaa maanta iyagu iska bixiya isla markaasna waxaanu ogolahay isla xisaabtan waxaanu jecelahay waxaanu shacabka reer puntland ka qaadno in dib loogu celiyo de wixii wax ay bixiyeen baa wax loogu qabanaya sababtoo tahay ma suurtogelayso inaanu nago qof intaan lacagta ka qaadno jeeb ka qaadno jeeb kala gelino ee waxaan rajaynaynaa dhaqaalaha soo baxa in shacabka dib loogu cesho oo ay ku helaan amni iyo waxbarasho oo dekedu ay ballaarato dariiqyada la wanaajiyo arbooradu bataan waxaad dhici doontaa inay puntland weji kala yeelato insha allahna waxaan dhici samayn doonaa isbeddel dhaba siday dowladda hore u qaaday ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda puntland ayaa sheegay in shalay magaalada garoowe ee caasimadda puntland ay kasoo degeen sideed shirkadood oo u tartamaya dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee puntland ee garoowe iyo dhismaha jaamacadda baran ee gobolka sanaag bari araboorka garoowe waxaa yimi sideed shirkadood oo raba inay kontraada qaataan araboorka maantana waxay tegayaan baran waxa waa development wey wixii local expensesa waa cashuurtii dadka laga qaaday oo dib loogu celinayo wasiirka maaliyadda puntland ayaa ugu dambeyntii sheegay in shirkan looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo horumarinta magaalada boosaaso uusan ahayn mid maanta ku eg balse socon doona toddobaadyada soo socda faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington muddo hal sana ayaa laga joogaa markii la waayey diyaaraddii dalka maleeshiya ee m h saddex boqol iyo toddobaatan taasoo ilaa iyo hadda aan lahayn halka ay ku dhacday iyo rakaabkii saaraan midna saraakiisha maleeshiya ayaa maanta warbixin cusub ka soo saaray arrinta diyaaraddaasi wariyaha v o a michael brown ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen furro stuudiya igu heliya ayaa inoo soo koobaya ambaarayaasha dalka maleysiya ayaa maanta oo xada soo saaray warbixin ku meel gaar ah oo ay uga hadlayaan baaritaan ku saabsan diyaaraddii m h ee dalka maleysiya taasoo la waayay muddo hal sana ka hor oo ilaa iyo haatan aan lahayn raq iyo ruux toona diyaaraddaasi oo ay saarnaayeen laba boqol iyo soddon iyo sagaal rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaasi ayaa la waayey xilli ay ka soo ambabaxday magaalada kulanlambuur ee dalka maleysiya kuna sii jeeday magaalada bejiin ee dalka shiinaha warbixintan ayaan si cad u sheegaynin sababta rasmiga keentay in la waayo diyaaraddaasi iyadoo xilligaasi diyaaradda aan laga helin baaq ama qayladhaan muujinaya in dhibaato ay ku habsatay ama ay markaasi ciladii soo wajahday walbahaarka ugu weyn ayaa ah in bayteriga diiriya ama dabka siiya diyaaradda ee horseedi lahaa in la helo halka ay diyaaraddaasi ku dhacday uu haatan u muuqdo mid dabkii ka dhacay maadaama laga soo wareegay hal sano madaxa guddiga baaritaanka diyaaraddaasi la waayey con son jon ayaa sheegay sida tan The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be ujeedada prevention ugu muhiimsan ee baaritaankan ayaa ah in laga hortago shilal ama dhacdooyin kale oo dhaca mustaqbalka mana aha sababta hawshan ama qorshuhu in mas-uuliyiinta la eedeeyo ama cid gooniya arrintan inay u qoolan tahay la muujiyo ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa war-saxaafadeed xafiiskiisa laga soo saaray ku sheegay maleeshiya waxaa ka go'an inay sii wado baaritaanka raqiyo ruux loogu raadinayo sidii loo heli lahaa diyaaradda la waayey hal sano ka hor dhinaca kale qaraabada rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi ee u dhashay dalka shiinaha ayaa munaasabaday ku xusayeen eheladoodii ay waayeen ku qabtay dalka shiinaha baaritaanka lagu raadinayo diyaaradda la waayey ee waxaa lagu bixiyey inta la ogyahay laba boqol oo milyan iyadoo baaritaanka ugu xooganna laga sameeyey bariga xeebta galbeed ee dalka australia walow ilaa iyo haatan aan la helin diyaaraddaasi ra-iisul wasaaraha dalka australia tony abat ayaa sheegay in baaritaanka lagu raadinayo diyaaraddaasi la waayey lasii wadi doono walow ilaa iyo haatan aan lagu guulaysan in lasoo helo burburka ama raqiyo ruux diyaaraddaasi maanka aadamaha ayaa weli isweydiinaya sida mucjisada leh ee diyaaraddaasi loo waayey taasoo ka soo baxday magaalada taasoo ka soo duushay magaalada kulalambur ee dalka maleeshiya kuna sii jeeday magaalada bejiin ee dalka shiinaha taasoo ilaa iyo haatan oo laga joogo hal sano aan lahayn raqiyo ruux toona
aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan fure oo warbixintaasi noo soo diray waryahayaga michael brown noo soo jeedinayay cabdiraxmaan baal qodob iyo laba ka mid a wararka ayaa kugu door karoon mahadsanid colad barayaasha dalka maleysiya ayaa maanta ooxada soo saaray warbixin kooban oo ku saabsan diyaaradda m h oo la waayey hal sana ka hor taasooy saarnaayeen rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaasi madaxa guddiga baaritaanka ku haya diyaaradda la waayey con sonjon ayaa sheegay in ujeeddada ugu muhiimsan ay tahay in baaritaankan looga hortago shilalka iyo dhibaatooyin kale inay dhacaan aad baad maasanta cabdiraxmaan codkaasi kusoo dhacayana waa fanaanada xamda kuweyn
codka macaan ee xamdi kuweyn ayaa ugu dambeeyey idaacaddii galabnimo oo si wada jira u daadihinayeen inagoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaad xasan sidaas iyo nabadgelyo mulugada jacayl ma hadho maakayga ku yeesha meel halise ahay murugada jacayl ma hadhe maakayga ku yeesha meel haliso midhaabada waan la meerayste macaanow Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.